iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee luukos shaydaan baa isku dayey inuu ciise duufsado ciise waxaa ka buuxsamay ruuxa quduuska ah oo webi urdun ayuu ka noqday oo ruuxii baa cidlada u kaxeeyey afartan maalmood ayaa ibliisku jirrabayey maalmahaasna waxba ma cunin goortay maalmihii dhammaadeen ayuu gaajooday markaasaa ibliisku wuxuu ku yidhi haddaad tahay wiilka ilaah ku dheh dhagaxan kibis noqo ciise baa u jawaabay oo ku yidhi waa qoran tahay dadku waa inaannu kibis oo keliya ku noolaan oo markuu kor u kaxeeyey wuxuu wakhti yar ku tusay quruumaha dunida oo dhan markaasaa ibliisku wuxuu ku yidhi amarkan oo dhan waan ku siinayaa iyo ammaantoodaba waayo waa lay siiyey oo kii aan doonayo ayaan siiyaa haddaba haddaad hortayda i caabudid kulli adaa lahaan doona markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi waa qoran tahay waa inaad caabuddo rabbiga ilaahaaga ah oo waa inaad isagoo keliya u adeegto markaasuu yeruusaalem geeyey wuxuuna saaray munaaraddii macbudka oo ku yidhi haddaad tahay wiilka ilaah halkan hoos iskaga tuur waayo waa qoran tahay malaa'igihiisa ayuu ku amri doonaa inay ku ilaaliyaan iyo inay gacmahooda sare kugu qabtaan inaanay cagtaadu dhagax ku dhicin ciise baa u jawaabay oo ku yidhi waa la yidhi rabbiga ilaahaaga ah waa inaanad jarribin ibliiskana markuu jarribaad walba dhammeeyey ayuu ka tegey intii wakhti ah bilowgii wacdiga ciise markaasaa ciise wuxuu xooggii ruuxa kula noqday galiili warkiisuna wuxuu gaadhay dhulka ku wareegsan oo dhan sunnugogyadoodana ayuu wax ku baray dhammaanna waa la wada ammaanay isaga ciise waa laga celiyey nasaret markaasuu wuxuu yimid nasaret oo ahayd meeshuu ku koray oo maalintii sabtida sida caadadiisu ahayd ayuu sunnagooga galay wuuna istaagay inuu wax akhriyo waxaa loo dhiibay kitaabkii nebi isaayos oo goortuu kitaabkii furay ayuu helay meeshii lagu qoray ruuxii rabbiga ayaa idil jooga waayo wuxuu ii subkay inaan war wanaagsan masaakiinta ku wacdiyo wuxuuna ii soo diray inaan kuwa xidhan furrinnimada ogaysiiyo iyo kuwa indhaha la' soo celinta araggooda iyo inaan kuwa nabarraysan soo furfuro iyo inaan dadka ogaysiiyo sannada qaabilaadda ah ee rabbiga intuu kitaabkii duuduubay ayuu mididiinka u dhiibay oo fadhiistay oo dadkii sunnagogii ku jiray oo dhan ayaa indhaha ku taagay markaasuu bilaabay inuu ku yidhaahdo maanta qorninkan dhegihiinnu maqlay waa rumoobay kulligood markhaati bay ahaayeen wayna ka yaabeen hadallada nimcada leh oo afkiisa ka soo baxay markaasay yidhaahdeen kanu miyaannu ahayn wiilkii yuusuf kolkaasuu ku yidhi shaki la'aan waxaad masaalkan igu odhan doontaan dhakhtarow isbogsii wax kastoo aannu maqalnay oo kafarna'um lagu sameeyey halkan dhulkaagana ku samee markaasuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay nebina dalkiisa laguma aqbalo laakiin runtii waxaan idinku leeyahay wakhtigii eliyaas waxaa israa'iil ku jiray carmalo badan oo nimankoodii ka dhinteen markii cirku saddex sannadood iyo lix bilood xirmay oo abaar weyni dhulka oo dhan ka dhacday laakiin midoodna eliyas looma dirin naag carmal ah oo magaalada sarrifta oo dalka siidoon ku jirtay maahee wakhtigii nebi elishaana waxaa israa'iil ku jiray dad badan oo baras leh midkoodna lama daahirin nacamaan reer suuriya maahee markii kuwii sunnagooga ku jiray oo dhan waxaas maqleen ayay aad u carhoodeen markaasay kaceen oo magaaladii ka saareen waxayna u kaxeeyeen buurtii magaaladoodii ka dhisnayd qarkeedii inay ka tuuraan laakiin isagu intuu dhex maray ayuu iska tegey jinnoolihii la bogsiiyey wuxuuna u degay kafarnu'um oo magaalada galiili ah oo maalmihii sabtida ayuu dadka wax barayey waxbariddiisana way la yaabeen waayo hadalkiisu amar buu lahaa waxaana sunagoga joogay nin jinni wasaq leh qaba cod weyn ayuu ku qayliyey oo wuxuu yidhi naddaa maxaa inoo dhexeeya ciise reer naasareetow ma waxaad u timid inaad na baabbi'iso anigu waa ku garanayaa kii aad tahay kan quduuska ah ee ilaah ciise baa canaantay oo ku yidhi aamus oo ka soo bax jinniguna goortuu ninkii dhexda ku tuuray ayuu ka soo baxay waxbana ma uu yeelin yaab weyn ayaa ka wada dhacay wayna isla wada hadleen oo yidhaahdeen waa maxay hadalkan waayo jinniyada wasaqda leh ayuu amar iyo xoog ku xukumaa wayna ka baxaan meel kasta oo dalka ku wareegsan ayaa warka isaga ku saabsan gaadhay ciise wuxuu boogsiiyey simoon soddohdiis iyo qaar kale oo badan markaasuu sinagogii ka soo kacay oo wuxuu galay gurigii simoon simoon soddohdiisna qandho weyn ayay qabtay markaasay isaga u baryeen aawadeed oo intuu isu soo dul taagay ayuu qandhadii canaantay wayna daysay kolkiiba way kacday oo u adeegtay iyagii markii qorraxdu sii dhacaysay dadkii oo dhan oo lahaa dad cudurro kala cayncayn ah qabay ayay isaga u keeneen mid kastaba gacmihiisuu saaray oo bogsiiyey jinniyona dad badan ayay ka soo baxeen iyagoo qaylinaya oo leh adigu waxaad tahay wiilka ilaah isaguse waa canaantay oo uma oggolaanin inay hadlaan waayo waxay garanayeen inuu masiixa yahay goortii ay maalintii noqotay ayuu baxay oo meel cidlo ah tegey dadkii badnaana way doondooneen oo u yimaadeen wayna qabteen si aannu uga tegin laakiin wuxuu iyagii ku yidhi waa inaan magaalooyinka kalena injiilka boqortooyada ilaah ku wacdiyo waayo sidaa darteeda waa la ii soo diray sunagogyada galiilina ayuu dadka ka dhex wacdiyi jiray